laahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu tafsiru suurati اlbaqara suurat اlbaqara tafsiirkeedii bilowgiisii weeyaan meeshaan suurat اlbaqara waa suuradda labaad tartiibka qur'aanka waana suura madaniya qur-aankii bacda alhijra soo degay ayay ahayd aayaadkeedana waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood weeyaan fadaa-il ayaa ku soo aroortay suuraddan awalan waxaa ku dhex jirta suuraddan afdalu aayatin fii kitaab illaah waana aayatulkursi sida xadiidu ubay bni kacbin uu tilmaamayey waxaa kaloo suuraddan ku fadaa-isheeda ka mida xadiid imaam muslim iyo imaam axmed ay wariyeen iyo keyrkood min xadiidi abi hurayra ana rasuula اllahi sal ll ly slama qaal laa tajcaluu buyuutakum qubuuraa faina albeyta aladii tuqra'u fiihi suurat اlbaqara laa yadkhuluhu shayطaan guryihiinna ha ka dhiganina qubuur guriga lagu aqriyaa dhexdiisa suurat اlbaqara shaydaan ma soo galo tirmidi xadiidkaa wuxuu yidhi xasanun saxiix axaadiid aada u fara badan iyada iyo aali cimraan fadaa-ishooda iyo sabcu diwaalka fadaa-ishooda oo iyada ay ka mid tahay iyo na waa jiraan suuraddan marka fadaa-il aada u badan bay leedahay sida hadda xadiidkan aan akrinay iyo keyrkiisba ku sugan ama ku cad bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim xuruuftaas muqaacada ah ee la la googooyey ee alif iyo laam iyo miim ayaa lagu bilaabay suuradda macaani badanna waa lagu sheegaa xuruuftaas tafsiirkooda waxaase ugu xoog badan in la yidhaahdo waa arrin ilaahay subxaanahu watacaala ogaalkeeda isagu uu gooni u yeeshay oo marka sideedaas un in lagu dhaafo oo allah subxaanahu watacaala isagaa ku cilmi leh oo og muraadka uu ka leeyahay qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen suuradaha lagu magacaabaaba aliflaamiim marka la leeyahay suuratu aliflaamiim baa la dhahayaa oo waa magac suuraddu ay leedahay waxaana ku tusaayo nebigu wuxuu ku aqrin jiraa la yidhi jumcaha salaada subax suuratu aliflaamiim tanziil asajda suuraddii baaba magac looga dhigay qaar kale waxay tilmaameen xuruuftan muqaacada ah markay markii la sheego waxa ka dambeeya qur-aanka iyo axwaashiisaa laga hadlaa waxay ku tusaysaa marka icjaaska qur-aanka intaba marka maca waxyaabahaas oo dhan xikamkaas ama yacnii hadalladaasba way ku jiraan suuradda marka qeybteeda hore markii nebigu sala allahu calayhi wasalam madiine uu u soo guuray ee uu maka ka hi ka soo hijrooday ayaa dadku waxay noqdeen saddex sinfi weliba qaswatu badrin ka bacdi dagaalkii beder ka gadaale saddex koox ayaa dadku ay noqdeen dad soo hijrooday oo naftoodii iyo maa yacni maalkoodii iyo dalkoodii ka soo tegey oo ilaahay ridihiisa soo raadiyey oo muhaajiriin ah iyo dadkii soo dhoweeyey nebiga ansaarta ahaa iyaguna iimaanka lahaa sinfi kuwaasay ahaayeenoo waa muslimiintii oo waa mu'miniinay ahaayeen daahiran wa baatinan qayb labaadna waxa ay noqdeen qayb iyagu gaalo ahaa oo aan rumaynin iimaan aan laga helin daahiran oo baatinanba aan looga helin sinfiga saddexaadna waxay noqdeen dad munaafiqiin ah daahirkana ka rumeeyey baatinkana gaalnimo ka haystay suuraddu marka saddexdaas koox iyay ka warramaysaa tilmaamahooda afarta aayadoo horena mu'miniintay ka warramayaan saddexda labada kale ama yacnii saddex labana waxay ka warramayaan gaaladii bay ka warramayaan kuwii baatinan wadaahiran gaalada ka ahaa saddex iyo toban aayadoodna munaafiqiintay ka warramayaan nifaaqu marka ma jirin cahdigii maka sababta cagsigiisaaba jirayoo qof muslim ah oo qalbiga mu'minka ah ee inta la ikraaho la qasbo afka gaalnimo ka sheego qalbigana iimaan ku haystaa jiray oo kuwan munaafiqiinta cagsigooda ah baa jiri jiray laakiin markii ay mu'miniintu guulaysteen oo guushii hore beder oo sha'niga mu'miniinta uu soo baxay ayaa waxaa bilowday dad ku gabbanaya islaamka oo afkana iimaan ka sheegtay qalbigana gaalnimo markaa yacni iyaga uu ugu jiro saddexdaas firqo ama saddexdaa kooxba suuraddu waa ka warramaysaa waxaa kaley suuraddu ka warramaysaa axkaam fara badan oo ay ka mid tahay axkaamta yacnii salaaddii wax ka mida jihaadkii nikaaxii dalaaqii soonkii xajkii akarka axkaamta adcimadii waxyaabihii la cunaayo xalaashooda iyo xaaraanta waxyaaba aad u fara badan bay suuraddu ka warramaysaa marka suuraddu waxay ku bilaabatay alif laam miim daalika kaagaas alkitaabu kitaabka ah laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin hudan haadiyan xaal uu yahay ku hanuuninayo lilmuttaqiina muttaqiinta ku hanuuninaya xaal uu yahay kitaabkii marka xuruuftii muqaacada ahayd markay timid kadib qur-aanka wasfi iyo tilmaan loo galay oo alla wuxuu leeyahay daalika kaagaas alkitaabu kitaabka laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin marka macnaheedu waxay tahay daalikana waa mubtada alkitaabuna waxa ay tahay ama cadfu bayaan ama bedel laa rayba fiihi jumlada ahna waa khabarkii hudan marka laba icraab baa ku jirto hudan haadiyan in la dhaho oo fii mowdici nasbin ay taallo hudan ama in fii mowdici rafcin laga dhigo la yidhaha huwa qur'aanku hudan hanuun weeyaan lilmuttaqiinu u yahay tarkiibka marka aayaddu sidaas wa daalika kaagaasi alkitaabu kitaabka ah laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin hudan haadiyan xaal uu yahay mid hanuuninayo ama hudan huwa isagu hudan hanuun weeyaan lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo alla ka cabsaday ayuu hanuun u ahaaday marka ishaaradan daalikana bimacnaa haadaa w daalika kaagaas bimacnaa haadaa kan waay ibnu cabbaas sida uu ku fasiray mujaahid iyo cikrimo iyo saciid ibnu jubayrna ay sheegeen iyo keyrkood daalika ay haadaa kan alkitaabu ee kitaabka ah laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ma ahaanin yacnii maxaanan shaki uusan u ahaanin laa shaka fiihi dhexdiisu wax shakiya ma ahaanin annahu nasala min cindi illaah inuu ilaahay agtiisa ka soo degay wax shaki a ma ahaanin sidaa inay tafsiirku uu yahayna waxaa ku tusaayo lagu fasirayaa aayadda kale suuratu sajde bilowgeeda alif laam miim tanziilu lkitaabi laa rayba fiihi min rabbi alcaalamiin shaki kuma sugno qur-aanka dhexdiisa ma ahaanin inuu ka soo degay rabbulcaalamiin xaggiisa marka aayaddaas suuratu sajde bilowgeeda iyo tan waa laysku fasiraa marka tafsiiru lqur'aani bilqur'aan weeyaan laa rayba wax shaki ah fiihi qur'aanka dhexdiisa ma ahaanin annahu nasala min cindi illaahi ilaahay agtiisa inuu ka soo degay wax shaki ah ma ahaanin fiihi hudan huwa isagu hudan hanuun weeyaan lilmuttaqiina kuwa alla ka dhowrsadoo ka cabsaday ayuu hanuun u ahaaday marka hudan lilmuttaqiin hudan dheh ama haadiyan dheh sidaa doonta dheh waxay tilmaamay aayadda qur-aanku waxaa la yidhi waa hanuun wuxuu hanuun u yahay muttaqiinta gaalada miyounan hanuun u ahayn marka qur-aankii gaaladii iyo muslimiinta labadaba hanuunuu u yahay hadda laakiin waxaa lagu gaar yeelay muttaqiinta macnaheedu marka wuxuu noqonayaa hanuunkan ayaa waxaa loo jeedaa hidaayatu tawfiiq baa loo jeedaa qur-aankan hanuunkiisa dadka la waafajinayo waa un muttaqiinta siduu allaba u yidhi wanunazilu min alqur'aani maa fiihi shifaa'un waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaaraa sidaas uu alla u yidhi ayb qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waaladiina laa yu'minuuna fii aadaanihim waqrun wa huwa calayhim camaa aayaadkaasoo dhan marka macaanidaasay tilmaamayaan marka la leeyahay qur-aanku hidaayadiisu waa caam la leeyahayna oo dadku u yahay hanuun u yahayna hudan linnaas marka la leeyahayna hidaayada waxaa laga wadaa hidaayatu aldilaalati waalirshaad oo qur-aanka wax tusidiisa hanuunintiisa iyo dadka inuu hanuunka ugu yeedho muslinka keliya maahane muslin iyo gaalaba waa u yeerayaa qur-aanka hidaayatudilaalada iyo hidaayatulirshaadka iyadu taas xataa gaalada waa qabaan wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa buu ilaah yidhi reer hamuud waa hanuuninay ayaa la yidhi hanuunka la hanuuniyey marka waa hidaayatudilaala waa loo bayaaniyey waay ee qalbigooda hanuun lagu abuuray ma ahan sidaas iyada marka marka la leeyahay hudan lilmuttaqiin macnaheedu waxa ay tahay qur-aanku huwa qur-aanku hudan hanuun weeyaan lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday buu hanuun u yahay gaaladana marka de wuxuu u yahay khasaaro u yahayo iyagu ku hanuuni maayaano mar allaale markay beeniyaanba waxaa u kordhaayo fogaanshaha ay rabbi subxaanahu watacaala ay ka fogaanayaan aladiina yuminuuna bاlgaybi wayuqiimuuna الصalaaةa wmima razaqnaahum yunfiquun aladiina mutaqiinta oo aladiina kuwii ah marka waa mowdicu jarin waxaa laga sifaynayaa mutaqiinta kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo aladiina kuwii yu'minuuna rumaynaayeen bilgaybi waxa maqan oo iyaga araggooda ka maqan rumaynaayeen wayuqiimuuna oogayeen asalaata salaada oogaayeen wa mimaa wa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aan ku arsuqnayna oon siinayna yunfiquuna bixinayeen halkan marka tilmaamihii mu'miniinta laga galay aladiina kuwii weeyaan muttaqiintu yu'minuuna rumaynayeen bilgaybi iimaan luqada waxaa lagu yidhaahdaa tasdiiq rumayn shay inaad aaminto waay luqatan wamaa anta bimu'minin lanaa ay bimusadiqin lanaa sharcigana iimaan waxaa lagu yidhaahdaa ictiqaad qalbiga lagu qabto qowl afka looga dhawaaqo iyo camal jawaarixda laga sameeyo intaasoo laysku daraa iimaan ah waana ziyaadaa waana nuqsaamaa alxaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi aliimaanu fi lugati fa yuطlaqu cala tasdiiqi اlmaxdi luqatan waxaa lagu iطlaaqaa tasdiiq barax tiran oo shaki iyo waxa aanu ku jirin wqad yustacmalu fi lqur'aani wاlmuraadu bihi dalika mararka qaarna macnahaas luqada qur-aanka waxaa dhici karta inuu soo arooro macnaha luqadana uu ku soo arooro sidau alla uu yidhi yu'minu biاllaahi wa yu'minu lilmu'miniin iyo wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin labadaa meelba marka waxaa loo isticmaalay tasdiiqii maxdiga ahaa bis amaa waxa uu yidhi faaliimaanu sharciyu iimaanka sharciga almatluubu ee la dalbay laa yakuunu ma noqdo ilaa ictiqaadan wa qowlan wa camalan wuxuu noqdaa ictiqaad jaazimo qalbiga lagu qabto iyo towxiid lagu dhawaaqo ama yacni dhawaaq lala yimaado qowl wa camalan iyo camal mid qalbi iyo mid jawaarix labada qofka in laga helo haakada dahaba ilayhi aktaru ala'immati bal qad xakaahu ashaaficiyu wa axmed bnu xambal wa abuu cubaydata wagayru waaxidinna ijmaacan bay soo xikaayoodeen ana aliimaana qowlun wa camalun yasiidu wayanqus iimaanku inuu yahay qowl iyo camal inuu kordho nuqsaamana daacadaa kordhiso macsiduna waa nuqsaamisaa waa kaa marka ictiqaadka ahlu sunnaha sidaas weeyaan oo iimaanka ku saabsan aladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan oo iimaan baa laga helay bilgaybi qaybka rumaynayaan qaybkaasna marka waxaa ka mid a allah subxaanahu wa tacaala oo annaga ilaahay indheheenna uguma jeedno haddana waa rumaynaynaa waxaa kaloo ka mid a qeybka malaa'igtaa ka mid ah waxaa ka mid a rusushii baa ka mid ah waxaa ka mid a yowmul aakhir baa ka mid ah waxyaabahaasoo dhan waa qeyb la rumaynaayo xaqiiqadiisa iyo calaamaadkiisuna ay aad u muuqanayaan dabcan macnahaasi marka yaa ku jira marka qeybku marka kaas waay waxaa kaloo qeybka lagu macneeya xataa rasuulka sala allahu calayhi wasalama qeyb buu iska noqonayaa xitaa maxaa yeelay saxaabadii isaga la joogtay nebigu dabcan waa arkaayeen laakiin intii ka dambaysay ee aan nebiga arkin haddana rumaysay waxa ay rumaynayaan waa qeyb axaadiidta qaarna waa ku soo aroortay sidaas ayb wuxuu yidhi wa fii macnaa hada alxadiidi aladii rawaahu axmedu uu yihi xadaanaa abulmugiira qaala ahbarana alwsaaciyu qaala xadaanii asad bnu cabdiraxmaan can khaalid bni durayk can ibni muxayriis qaala qultu liabii jumcata xadaanaa xadiian xadinaa xadiian noo sheeg samictahu min rasuuli اlahi sal l slama qaala nacam uxadiuka xadiian jayidan taqadaynaa maca rasuuli llahi sal ll ly slam wamacanaa abuu cubaydata bnu ljaraax nabigaan la qadaynay iyadoo abuu cubayda uu nala joogo qaala yaa rasuula allah abuu cubayda markuu wuxuu yidhi hal axadun khayrun mina innaga saxaabada ah wax naga khayr badan ma jira aslamnaa macaka waa kula islaamnay wajaahadnaa macaka waana kula jihaatannay oo waa kula halgannay qaala waxau yidhi nebiga nacam haah qowmun min bacdikum yu'minuuna bii walam yarownii dad gadaashiin imaan doono oo i rumayn doono iyagoon i arkin idinka anaaba ii jeedaan oo mucjisada wato oo wax walba aan wataad ii jeedaane dad aan waxaaba arkaynin haddana i rumaynayaa jiraan macnaheedu marka maahan inaan saxaabada ay ka fadli badan yihiine ay ka fadli badan yihiin maahane waa bictibaari اliimaani biاlgeyb ayaa waxaa la siinaa marka martaba sare qofku wuxuunan arkin inuu inuu rumeeyaa aada loo xoojina saxaabada de duulka fadli badan imaan maayaan khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum buu yihi nabiga sal l slam wa yuqiimuuna oogaayeen asalaata salaada oogaayeen tilmaanta labaad marka waxay tahay salaada inay oogaan wa mima wa min bacdi maa minta tabciidiya waayo wa mima wa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aanu siinay oon ku arsuqnayna yunfiquuna way bixinayaan aayadda marka salaaddii iyo zakadii baa iskugu jiro dhowr tafsiir baa la sheegay qaar waxay ku macneeyeen wa mimaa rasaqnaahum ta zakada qaar waxay yidhaahdeen maya ee nafaqada xaaska iyo ilmaha waayo ibnu jariir iطabarina aayadda cumuumkeeduu ku tegey waxa uu yidhi aayaddu waa caam nafaqaadka waajibka iyo waxaa soo gelaayo iyo zakada intaba zakadii adiga lagugu farad yeelay iyo nafaqadii ilmahaaga iyo xaaskaaga kaaga aadanayd iyo xoole haddaad leedahay guriga kuu joogoo neef naf leh oo aada milkisay addooma haddaad leedahay kulligood nafaqadoodu maadaama ay kugu waajibtay waajibna tahay wa mimaa rasaqnaahum yunfiquunada ayay soo gelayaan badanaana qur-aanka salaada iyo zakada waa isku cadfaa ibnu kaiir wuxuu yidhi salaada waa camalkii badanka zakaduna waa maalkii laga cibaadaysanayo wa mimaa wa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aanu ku arsuqnayna yunfiquuna way nafaqaynayaano waa bixinayaan salaadana oogideedii dabcan waa arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waqtigeedii iyo waxaasoo dhan oo aada loo ilaaliyo wladiina kuwii weeyaan yu'minuuna rumaynaayeen bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa wahum iyaguna yuuqinuuna kuwa yaqiininaya weeyaan bilaakhirati aakhirada kuwa yaqiininayana waayo iyaga halkanna marka tilmaan kale oo muuminiintu ay leeyihiin ayb aayaddan sideedana wladiina yuminuuna bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika muminiinta miyay caam ku tahay mase ahlu kitaabkaa loo jeedaa ilaa saddex qowl ayuu ibnu jariir uu keenay meeshaan qowlka hore waxa uu yahay dadkan aayaddan tilmaamayso waa mu'minuu alcarab wa mu'minuu ahli اlkitaab carab ahlu kitaab yani carabta mu'miniintooda ahlu kitaabka kuwooda nebiga rumeeyey iyo keyrkood waa caam marka sida haddii loo dhigo waana sida mujaahid iyo abulcaaliya iyo arabiic ibnu anas iyo qataada ay ku tageen qowlka labaadna waxa uu yidhi humaa waaxidun wahum mu'minu ahli lkitaab waxa aayaddan ay tilmaamaysaa dadkii ahlu kitaabka ahaa kuwoodii nebiga rumeeyey sida cabdullahi ibnu salaam iyo kale leanna wixii horena waa rumeeyeen iyaga markii nebi moxamed yimid salawaat ullaahi wasalaamu calayhina waa rumeeyeen iyadana marka waxaa weeyaan iyagaasaa loo jeedaa oo sidaa marka la yidhaha aayadda marka waxay la mid noqonaya qowluhu tacaala waina min ahli lkitaabi laman yu'minu biاllaahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayhi meeshaa waina min ahli lkitaabi tan iyo aayaddaa marka waa laysku macnaynayaa qolada loo jeedana waa yahuud iyo nasaara wixii ka rumeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam qowlka marka labaadna waxaa weeyaan kaas oo marka wuxuu ka dhigay ahlu kitaabkii keliya inay yihiin qoladan markaa la sheegayo ayb adilo fara badanna waa isku dayey marka inuu keeno oo xadiidkii abi muusa alashcari iyo ay ka mid ahaayeen ayb ibnu kathiirse isagu wuxuu rajaxay qowlka hore oo ah in aayadahani ay ku soo degeen ay ka warramayaan mu'miniinta oo dhan ama ahlu kitaab hore ha u ahaadeen ama yaynan hore u ahaanin ahlu kitaabkaas ayb qowlka saddexaadna marka wuxuu leeyahay aayadda hore kuwa lagu tilmaamayna waa carabti mu'minuu alcarab aayadda labaad kuwa lagu tilmaamayna waa mu'minuu ahlilkitaab waa loo kala qeybiyey ayb saddexdaa qowl buu sheegay ibnu kathiirna marka wuxuu raacay qowlka hore oo mujaahid iyo ay wataan oo ah in mu'miniin oo dhan loo jeedo labada aayadna sidaas inay tahay waaladiina kuwa yu'minuuna rumaynayaan bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey waa qur-aankii iyo wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa kutubtii la soo dejiyey wahum iyaguna yuuqinuuna way yaqiininayaan bilaakhirati bay yaqiininayaan ay rumaynayaan waa bacigii ulaa'ika kuwaadaas calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaadeen ay ku sugan yihiin hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay oo guulaystay ah dadkii marka abaalmarintoodu ka ayaa aayaddan ay ka warramaysaa ulaa'ika kuwaadaas tilmaamaha lasoo sheegay leh calaa hudan hanuun korkiis bay ahaadeen ay ku sugan yihiin hanuunka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday jaari majruurkan sifaal laga dhigaya leanna maxaa yeele jaarijaariya majruurku waa shibhi jumla jumlada iyo shibhi jumladana haddii ay ka daba dhacaan nakiro waa la sifeeyaa haddii ay macrifo ka daba dhacaanna waa la xaaleeyaa oo qaacidadu waxay tahay aljumalu bacda alnakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun hanuunkaas oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday yay kuwaasi korkiisa yihiin wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna ah damiirkaa markaa meesha la geliyey ee damiirulfasligana wuxuu keenayaa xasri falaaxi iyo liibaantiiba ayagaa lagu koobay waay macnaha wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah marka liibaantu iimaankay ku jirtaa qof aan iimaan lahayn waa fiican yahay ama waa guulaystay ama martabo fiican uu joogaa iyo lama dhihi karo kufriga iyo falaaxu labay kal laba dhinacay u kala jeedaan qur-aankuna waa ku badan tahay innahu laa yuflixu lkaafiruun ayb wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanay ah afartaa marka aayadood waxaa looga soo baxay dadkii mu'miniinta looga soo warramay gaaladii baa hadda lasoo galay marka kuwii kufriyey daahiran wa baatinan u gaaloobay qalbiga iyo korkaba ka gaaloobay ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey sawaaun waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda a andartahum u digtayaa am mise lam tundirhum u diginaaba laa yu'minuuna rumayn maayaan ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey kufriga tarkiibka marka hore haddaan iska dhammayno ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaaun waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda waxaa jin ku ah oo siman a andartahum hamsadan marka hamsu taswiya la yidhahda amta iyada gadaasheed dhacdana am oo mutasila ah munqaica maaha amtaa laba nooco mutasila iyo munqaica munqaicada bimacnaa bal ayay wadataa bal midda mutasilada ahna waxay badanaa dhacdaa ira hamsi taswiyay dhacdaa wa am bihacdif ira hamsi taswiya tan u dhahayo ibnu maalik marka hamsadan marka hamsu taswiyadaani iyada iyo ficilka ay gasho masdaraa lagu awilaa macnuhu marka saanu noqona ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaaun waxaa jin ah calayhim iyaga korkooda jin ku ah aandartahum indaaruka iyaahu digitaankaaga aada iyaga u digaysid am lam tundirhum wa cadamu indaarika iyo udigid la-aantaada jin ayaga agtooda ka hoose way eg tahay laa yu'minuuna rumayn maayaan marka gaaladii marka tilmaam waxaa looga dhigay wax la yidhaha kufri kufriga luqatan waxaa la yidhaahdaa altaqdiyatu wasatru qarin iyo asturid ayaa luqatan la yidhaha kufrigu ayb xagga luqadooda walidaalika qofka beerta qodo ee abuurka dhulka ku duugo kaafiraa la yidhaha maxaa yeeley abuurkii buu duugayaa kaasi yucjibu zuraaca liyagiida bihim lkufaar zuraac marka waxaa weeyaan ama waxaan ujeedaa tii kale aayaddii kalean rabaa iclamuu anama alxayaatu dunyaa lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaahurun fi اlamwaali wاlawlaadi kamahali gaytin acjaba alkufaara nabaatuhu kufaartaas marka hadda waay waxaa weeyaan kuwa dhulka duugo oo abuurka ku duugo waa luqatan kufriga sida uu yahay amaa xagga sharciga kufrigu afar nooco u qaybsamaa kufriga akbarkee weyn bacdi alculamaana shan bay ka dhigaan alimaamu albaqawi fii tafsiirihi afar noocou sheegay mid shanaadna waa lagu daraa nusuusta ee marka la fiiriyo kufriga akbarkaa wuxuu u qaybsamaa shan nooc nooca koowaad kufru ibaa'in wastikbaar baa la yidhahdaa haddii aan kufriga la fahmin iimaankana lama fahmi karo waa laba shay isku xihan wey haddii qofku kufriga ounan fahmin inuu ku dhacaaba laga yaabaa soo maha marka kufriga macaanidiis aan fahmin afar qaybood buu u qaybiyo qaybka ama shan qaybood baa loo qaybiyaa qaybka hore waa kufru ibaa'in wastikbaar waa kufriga diidmada iyo isla weynida waa kufriga ibliis ku dhacayo ibliis marka kufrigiisu jaahilnimo maahayn waa yaqaanay rabbi laakiin amarkii alluu diiday waana ka santaagay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin al idan qofku hadduu amarka alla ka tago isagoo isla weyn oo ka kibraayo ka santaagaayo amarka alle qofkaasi gaalow ku noqonaya gaalnimadiisana waa kufru ibaa'in wastikbaar hadduu doono diinta ha yaqaani kufrigu ilaa jahli keliya maahane ayb nooca labaad ee kufriga akbarka waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa kufru inkaarin waa kan jahliga kan waa marka kufru inkaar inkiritaan ilaahay ma jiro rasuul ma jiro ayuu leeyahay jaahilna w kufrigiisu marka waa kufri jahli ka dhashay waana kufri akbara kufru inkaarana kaas la yidhahda nooc saddexaad oo kufriga ka mid a waxaa la yidhaahdaa kufru juxuud juxuud iyo inkaar maxaa u dhexeeya juxuudku waa yaqaanaa qalbiga waa ka rumaysan yahay laakiin ma ogola inuu hogaansano yani juxuudku yacni waa diidaya waa isdiidsiinaya laakiin waa ogyahay waa ogyahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwan waa kuwii ilaahay subxaanahu watacaala sidaas uu yidhi ayb badanaana culummadu waxay dhahaan kufru juxuudka ma sii daa'imo leanna aayaadkan ilaahay lama dafiri karan qofka inkaarka yacni ma sii daa'imo wuxuu isu rogaa inkaarku markuu sii socdo kufru juxuud ilaa qofku jaahilun iskama ahaanaye aayaadkan alle iyo rasuulka calaamaadkiisii iyo wax iska daahiro muuqanayo suu u inkiraayo marka dambe wuxuu isku bedelayaa jaxdi iyo madax adeyg unbis iyo diid kaasna marka waa kufru juxuud ayb kan afaraad waxaa la yidhaahdaa kufru cinaad qalbiguu ka aaminsan yahay ma raba laakiin inuu hoggaansamo kufriga abi aalibaa sidaas ah abu aalib nebiga adeerkiis waa ki yidhi walaqad calimtu biana walaqad calimtu biana diina muxamadin min khayri adyaani اlbariyati diina lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiina haddaanan ka cabsanaynin ceeb iyo cay taa haddaanan ka baqaynin waaba iga heli lahayduu yidhi waa ku rumayn lahaa diintaadana diimaha iyadaa ugu fiican isaga marka cinaad waayo kufrigiis inuu hoggaansamo tawxiidkii qirto waa diiday mararka qaar marka qofka isagoo dhahaya waa ogolahay waxaan waa fiican yihiin xaq waaye haddana haddaanu hoggaansamin mama rumaynin qofkaas kan shanaad waa kufru nifaaq waa kan imaan doono wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wa bilyawmi alaakhiri wamaa hum bimuminiin ilaahay yidhi qalbiga inuu ka gaalnimo ka wato afkana islaamnimo ka sheegto qaarna mid lixaaday ku daraano kufru icraad la yidhaha icraad icraadku macnihiisa waxay tahay dan uma gelaayo mana beeninaayo diinta mana rumaynayo waa nimankii reer bani cabdiyaaliil sida ay nebiga ku dhaheen oo kale sal ll slam daa'ifuu tegey dacwadiibuu u bandhigay markaasi waxay yidhaahdeen haddii aad been sheegaysana qof wax lagula hadla ma tihin haddii aada run sheegaysana waxaa waa fiican yihiin laakiin annaga kuma jirno kaasna waxaa la yidhaha kufru icraad ayb intaasaa marka kufriga akbarka oo u qeybsamaa marka jihooyin badan buu kufriga akbarka ka imaadaa ee keliya kama imaado qofku inuusa ilaahay aqoonin keliya maahan gaalnimadu wujuuhdan oo dhan bay gaalnimadu ku timaadaa ina marka kufriga akbarkaana waa kaan ka hadlayno ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaaun waxaa jin ah oo isku mid ah calayhim iyaga korkooda aandartahum indaaruka iyaahum digiddaada aada u digaysid am lam tundirhum wacadamu indaarika iyaahum iyo digis la-aantaada aad aadan u digaynin baa agtooda isku mid ka ah laa yu'minuuna rumayn maayaan iyagu khatama allaahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim gishaawa walahum cadaabun cadiim khatama allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkooduu daboolay wa calaa samcihim maqalladooda korkooduu daboolay wa calaa absaarihim aragyadoodana ghishaawatun ayaa ahaatay daboola ahaaday walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan bay leeyihiin aayaddii labaad waa gaaladii ka warramayso kufrigan marka waxaa ku riday baa alla tilmaamayaa ilaahay wuxuu leeyahay khatama allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkooduu daboolay wa calaa samcihim dhagahooda maqalladooda korkooduu daboolay alle khatmigaas marka la daboolay macnaheedu marka waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qalbigooda wuxuu ka yeelay qalbi aan waxba fahmaynin oo aan ajiibaynin dacwada iyo khayrka tafsiirka marka daahirka aayadda waafaqsanna waa sidaas sababta u keentayna waxa ay tahay in la daboolo quluubtooda aayado kalea tilmaamayaan iyagaa qalloocday falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen alla qalbigooduu qalloociyey wa nuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara wanadaruhum fii tuqyaanihim yacmahuun ayuu suuratu lancaam ilaahay ku yidhi meeshaa marka labadaa aayadood iyo aayaddan marka laysku fasiro inuu ilaahay qalbigooda daboolo cadaalad waayo marka maahan dulmi uu ilaahay dulminaayo maaha tafsiirka marka meesha waxaa ka baxaayo ay wataan muctasiladu ay wataan zamakshadrina uu isku dayey inuu aad ugu gargaaro ee uu yidhi khatama allaahu calaa quluubihim ilaahay qalbigooduu daboolay waxaa laga wadaa iyagaan rabin iyagaan rabin oo kasii jeedo diinta bis intaas ayuu ka dhigay intaa marka wuxuu diidayaa ilaahay inuu wax qadaro oo dadka yacnii iimaanka iyo kufrigaba ilaahay qadarkiisu inay ku yimaadaan iyo waxyaabahaasuu diidaya walidaalika marka ibnu jariir qaala ibnu jariir ibnu kaiir wuxuu leeyahay qaala ibnu jariirin wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inamaa macnaa qowlihi tacaala khatama allaahu calaa quluubihim ikhbaarun weeyaan aayaddaa macnaheeda ogeysiin min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay can takaburihim nimankan gaalada isla weynaantooda uu na ogeysiinayo wa icraadihim iyo jeesashadooda can ilistimaaci ay ka jeesanayaan maqlitaan ay qur-aanka maqlaan limaa ducuu ilayhi waxa loogu yeehay oo min alxaqi ah kamaa yuqaalu sida loo yidhaahdo ina fulaanan hebel asamu waa dhegala-yahay can hada alkalaam warkaanuu ka dhegala-yahay sida loo yidhaahdo kale ida mtanaca hadduu diido uu ka istaago min samaacihi inuu warkaa maqlo wa rafaca nafsahu can tafahumihi nafsadiisana uu kor uga qaado in la fahmo takaburan isla weynin dartiina uu u yeelo qaala wuxuu yidhi markaa ibnu jariir kadib wahaadaa laa yasixu warkaan ma ansaxayo lianna allaha tacaala maxaa yeele alleh qad ahbara wuxuu sheegay annahu huwa aladii khatama inuu isagu yahay mid ka daboolay calaa quluubihim iyo wa asmaacihim isagu inuu daboolay buu ilaahay sheegay qultu ibnu katiir marka wuxuu yidhi waqad adnaba zamakshariyu zamakhshari kitaabkiisa kashaafku aad buu ugu xeel dheeraaday fii taqriiri maa raddahu ibnu jariirin hunaa waxa ibnu jariir meeshaan ku radiyey ayuu isagu dabagalay oo ku dheeraaday inuu taqriiriyo wata'awala alaayata aayaddii buu awilay min khamsati awjuhin shan wej ayuu ka ta'wiiliyey wa kulluhaa daciifatun jiddan aad bayna daciif u tahay buu yidhi wamaa jara'ahu calaa daalika arrintaasna kuma dhiirinin oo maunan ku dhi yacni kuma dhiirigelinin ilaa ictisaaluhu muctasilanimadiisa unbaa ku dhiirigelisay lianna alkhatma calaa quluubihim maxaa yeele daboolka quluubtooda la daboolay wa mancahaa min wusuuli alxaqi ilayha iyo in laga celiyo xaqa inuu gaaro qabiixun cindahu isaga agtiisa waa ka qabiix yatacaala allaahu canhu ilaahayna waa ka nasahan yahay waxyaabaha fi ictiqaadihi say isaga la tahay walow fahima laakiin hadduu fahmi lahaa qowlahu tacaala falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum iyo wa qowlahu wanuqallibu afidatahum wa absaarahum aayadda hadduu fahmi lahaa iyo wamaa ashbaha dalika min alaayaati addaallati calaa annahu tacaala inamaa khatama calaa quluubihim aayadaha tusaya alla inuu dadkaa quluubtooda daboolay waxaala baynahum wa bayna alhudaa iyaga iyo hanuunkana uu kala teeday maxaa saa loo yeelay jazaa'an wifaaqan calaa tamaadiihim fi lbaatili waa abaalmarin waafaqsan iyaga xaqa inay qaabili waayeen madaxtaagga ay xaqa ku madaxtaageena dhalisay in la daboolo qalbigooda marka gardarrada uu leeyahay ilaahay baan ka hufayaa maba taallaba meesha aslanba waxaan oolinbuu marka meesha ka tirtiraya wa tarkihim alxaqa iyo xaq oy ka tageen wa haadaa cadlun minhu tacaala arrintaana waa cadli xasanun wanaagsan walaysa biqabiixin falow axaada cilman bi haada lamaa qaala maa qaala waxaan aan sheegnay hadduu ogaan lahayo yidhi warkaan ma dheheenba marka tacliiq aad u fiican oo mas'alo caqiida taabanaysana way tahay ayb khatamallahu marka allah daboolay qalbigooda wuxuuna u daboolay waa abaalmarin ka dhalatay iyagu madaxtaaggii ay ku sameeyeen xaqa walidaalika qofku waa inuu iska ilaaliyaa amar alle markuu kuu yimaado adoo awood u leh inaad fuliso ku dhaqanto haddaad ka madax taagto qalbigaagii marka saamayn ayuu yeelana ay ku yeelana aayaddii kale waxayd yaa ayuha aladiina aamanuu stajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi haddii aada alle rasuul qaadan weysaan warkooda ogaada inuu alle qofka iyo qalbigiisa kala teedaayo qalbigaagii marka waxba ma fahmaayo saas darteed marka waa in loo degdego ku dhaqanka lagu dhaqmo amarka alle hadduu amar alle xaggiisa ka imaado rasuulka xaggiisa hadduu ka yimaado qofka muslimkaa inuu u degdego sidau ugu dhaqmi lahaa yaa yaa wanaagsan hadduu u degdego waa loo fududayna waaladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum khatama allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooduu daboolay wa calaa samcihim maqalladooda korkooduu daboolay wa calaa absaarihim aragyadoodana ghishaawatun baa ahaatee dabool baa ahaaday xuub ayaa saaran araggoodii wax ma arkaayaan wa calaa absaarihim waa khabar muqadama ghishaawatunna mubtada mu'akhara waaye waana nakiro waxaa musawiq u noqday horumarinta lasoo hormariyey jaariye majruurka wa calaa absaarihim aragyadooda korkoodana ghishaawatun ayaa ahaatay walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan baa u sugnaaday oo ay gelayaan ay leeyihiin wa min annaasi man yaquulu aamanaa biاllaahi wa biاlyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin saddex iyo toban aayad oo aayaddan ka bilaab ka bilaabato munaafiqiin yaa laga tilmaama halkan wa min annaasi dadkiiuu ka mid yahay man qolo wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah duul ama qolo yaquulu dhahayo isagu aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay wa bilyowmi iyo maalinkii baan rumaynay alaakhiri ee dambe wamaa hum walxaal maa hum iyaguna ma aha bimu'miniina kuwa mu'miniina iyagoon ahayn ayay sidaa dhahayaan ama wamaa hum maba ahan dhen iyagu bimu'miniina kuwa mu'miniinoo alla rumeeyey iyo aakhira ma aha ayb tilmaanta ugu horreysa marka waxay tahay munaafiqiinta iimaankooda waa afka qalbigii ma jiro marka allah ka warramaayo qulubtooda wa min annaasi dadkii ayuu ka nifaaqana sidaan tilmaannay waa idhaaru lkhayri wa israaru shari khayr in la muujiyo sharna la qarsado waana anwaac ibnu kathiir wuxuu yidhi waa anwaac ictiqaadiyun waa mid ictiqaadi ah wahuwa aladii yukhalladu saaxibuhu fi nnaar waa midka qofkiisa naarta lagu waarinayo wa camaliyun iyo nifaaq camali ah wahuwa min akbari dunuub dunuubta kuwa ugu waaweyn waayo beenta la sheego iyo ammaanada la khiyaano iyo ballanta dadka lala galo laga baxo iyo waxyaabahaas wa aayat lmunaafiqi halaat kuwa uu nebiga yidhi wa sal l salam labadaas u kala baxaa qur-aanku marka nifaaqa ou ka waramo waa midka akbarka ah aad buuna qur-aanka uga warramay calaamada aada u badanna waa leeyahay qur-aanka waa lagu dhex sheegay qur-aanka nifaaqaas calaamado badan oo uu leeyahay suuraddan waa ugu imaanaynaa suuratu aali cimraan waxbaa uga jiro suuratu nisaa waxbaa uga jiro meelo fara badan suurad dhanna waa ka soo degto suurat lmunaafiquun ayb labadaasuu marka u kala baxaa wa min annaasi dadkii man ayaa ka mida duul yaquulu dhahaya yaquulu marka ficilkii waxaa laga dhigay mufrad yaquuluuna lama dhihin manta lafdigeedaa la feerinaya lianna manta waa ismu mawsuul oo mushtarak ah mufrad iyo musanay jamacba waa wadaagaan marka manta laakiin lafdigeedu lafdi mufrada wa lafdigaa la milicsana marka wa min annaasi dadkii man duul ayaa ka mida waa yaquulu dhahayaan iyagu ayb waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bay ku qowlayaan bilaahi allaan rumaynay wa bilyowmi maalinkii baan rumaynay alaakhiri ee dambeeyey ugu dambeeyey maalin ka dambeeya uunan jirin wamaa hum ma ahan iyagu bimu'miniina kuwa rumeeyo mu'miniin ahna ma ahan kuwaas yukhaadicuuna allaha yukhaadicuuna waxay dhagrayaan allaha allay dhagrayaan iyo waladiina kuwii bay dhagrayaan aamanuu rumeeyeen mu'miniintay dhagrayaan wamaa yakhdacuuna xaqiiqada mana dhagrayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhagrayaan oy khiyaanayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo ma oga yukhaadicuuna allaha allay khiyaanayaan ficilkan marka yukhaadicuuna khaadaca waaye waa mukhaadaca mukhaadacaduna laba qof ay ka guntantaa laba isdagayso labo iskhiyaanayso marka waa shay laba daraf ka imaanayo mufaacalo waay marka oo mufaacaladuna marka macaaniday keenta waxaa ka mida mushaaraka marka hadda alla miyaa la wadaaga iyaga marka khiyaanada miyuu alle la wadaagayaana maya saas maahan ficilkan inkastoo macaanidiisu mushaaraka ay tahay haddana mararka qaar baa inta mufaacalo la dhiso ayaa waxaa loo dhisaa ficil iska caadi ah waxaaba ka mid a caafaaka allaahu caafaaka allaahu allah ku caafiya leh ilaahay allah kula caafiya maaha caafaaka allaahu baa ka mid a waxaa ka mid a caaqabtu fulaanan hebelaan ciqaabay baa rabtaa inaad dhahay markaasaa leedaha caaqabtu fulaanan waa la ciqaabtamay maahana waa ciqaabay baa yaana laga wadaa caaqabtu fulaanan caafaaka allaahu iyo oo kale waay tanna marka walidaalika marka yukhaadicuuna allah waxaa la dhahaya ilaahay bay khiyaanayaan bis waa la khiyaantamayaan ma la dhahayo leanna khiyaantan haddii la dhaho xagga kalena wax ka socda ayay noqonaysaa sidaana ma loo sidaasna ma loo jeedo oo ilaahay maba la khiyaantami karaanba ayaga yukhaadicuuna allaha allay dhagrayaan ooy khiyaana khiyaamaynayaan iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo mu'miniintay khiyaanayaan marka mufaacalada inaysan mushaaraka hadda ahayn baqawi baa faa'iideeyey tafsiirkiisa macalimu tanziilka yukhaadicuuna allaha allay khiyaanayaan iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey waxay ku khiyaanayaan marka aamanaada ay dhahayaan wamaa yakdacuuna ma khiyaanayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay khiyaanayaan marka naftooda say u khiyaanayaan maba rabaan ayaga inay iskhiyaamaan khiyaanadan ay mu'miniinta khiyaanayaan wabaalkeeda iyo dhibaatadeeda iyaga kusoo noqonaysa wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo ma oga ibnu jariir meeshan wuxuu yidhi mararka qaar waxaa dhici karto qofka isagoon waxba ogeyn haddana in la ciqaabayo hadda kuwaan waxaa la leeyahay wamaa yashcuruuna waxba ma dareensanaa la leeyahay haddana waa gaalo munaafiqiin oo la ciqaabayo marka maahan marka jahli kasto qofka in loogu cudur daaraayo maaha marka ayb meeshaas marka wax badan bay u baahan tahay iftiimis badan ayb waana laga yaabaa mararka qaar meelo munaasab a markaan gaarna inaan uga hadalno ayb dhibaatada marka waxyaabaha ugu daran oo khiyaanada marka ka mida dadkii waxay ku khiyaanayaan daahirkoodana muslimiintii waa ku dagmayaan oo dad mu'miniin oo wanaagsana loo malaynaya dhibaato iyo dibindaabiyana ma daynayaan oo ka dayn maayaan muslimiintii ayb ayb fii quluubihim quluubtooda maradun ayaa ahaaday jira ayaa ahaatay fazaadahum ullaahu alla waa u ziyaadiyey maradan jiro ayuu u kordhiyey oo u ziyaadiyey aljazaau min jinsi alcamal walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujiyo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshihii ay ahaadeen darteed yakdibuuna inay been sheegayaan inay ahaadeen kuwa been sheegaya darteed ayaa cadaab xanuujiyo oo ugu sugnaaday fii quluubihim quluubtooda dhexdaysa maradun jira ahaatay maradka qur-aanku ka hadlay laba jira wa maradu shubha iyo maradu shahwa shahwadana qur-aanku wuxuu ku magacaabay jiro shubhada iyo shakigana jira lagu magacaabay aayaddan hadda waatana maradkan waa shaki fii suurati alaxzaab falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad jiradaas meesha ku jirtana waa maradu shahwa labadaas jiro qofku hadduu ka nabad galo oo caqiidadiisu ay saxnaato shubuhaa shahawaadkiina shahawaadkiisana uu ka sabro waxaa nafta jeceshahay uu ku cadaadiyey nafsadiisa daacada alle korkeeda macaasidii uu ka dheeraado qadaha iyo qadarkuu ku sabro uu ku dadaalo qofkaasi imaam uu noqonayo imaamada diintaa saasaa lagu gaara oo wuxuu yidhi alla wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun marka labadaa jira qofka waxaa dhibaaya labadaas waa in la yska ilaaliyo marka maradkan marka shakiga iyo shubhada waxaa looga bixi karaa cilmiga qofka horta inuu caqiidada saxdaa barto qur-aanka uu noogu yeerayo xadiidka nebiga uu noo tilmaamayo inuu barto daraaso dheer uu ku sameeyo uu daba taagnaado shahawaadkan hadda waxaa la ysaga ilaalin karaa waa sabar qofku inuu diin iyo sabar leeyahay fii markaa fii quluubihim quluubtooda dhexdiisa maradun ay shakun shaki ayaa ku sugan wey wuxuu yihi ibnu kaiir qaala sudiyu can abi malik wacan abi saalix can ibni cabaas wacan murata alhamdaniyi can ibni mascuud wacan unaasin min asxaabi rasuuli illahi sal ll slam fi hadihi alaaya fii quluubihim maradun qaala shakun fazaadahum allahu alla wuxuu u kordhiyey maradan jiro u kordhiyey qaala shakan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya sida iimaanka u kordho ayaa kufriguna u kordhaa oo gaalnimada lafteeda waa ziyaadaye maanta meeluu taagnaa maalan waxbaa ku kufrigiisu meeluu joogay wax kaloo haddana sii samaynayaa waa sii ziyaada aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi zidnaahum cadaaba fowqa alcadaabi bima kaanuu yufsiduun haddii marka gaalnimadiisi uu ku darsaday inuu dadka ka celiyo diinka ilaahay dariiq walba kula dagaalama muxuu noqonaa marka gaalnimo sii ziyaadaysa waxaa kaloo ku jira iyadana nifaaqiina sidaas oo kale uu tilmaamay fii quluubihim maradun baa ah fazaadahum allahu alla waa kordhiyey maradan jiro u kordhiyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed ayuu cadaabka ugu sugnaaday yakdibuuna inay been sheegayaan meeshaan marka ibnu kaiir wuxuu ka bixiyey munaafiqiinta iyagoo sidaan la leeyahay haddana nebiga sala allahu calayhi wasalama isagoo qaarkood og gaalnimadooda ma dilin muxuu u dili waayo halkaan uga hadlay ibnu kaiir qaala waqad su'ila alqurطubiyu wagayruhu min almufasiriina waxaa la su'aalay can xikmati kafihi calayhi الsalaatu wasalaam can qatli اlmunaafiqiina maca cilmihi biacyaani bacdihim wuxuu leeyahay marka su-aashaasaa la weydiiyey muxuu nebiga munaafiqiinta u dili waayey isagoo qaarkood uu yaqaanayba leanna xadiidkii xudayfa waxaa ku jirtay nebiga acyaantooda qaar in loo sheegay kulligood ma wada aqoonin laakin wadakaruu ajwibatan jawaabo ayay sheegeen can dalika waxaa ka mida marka kaas minhaa maa habata fi saxiixayn annahu sal ll ly slam qaala licumar radia allaahu canhu cumarbu wuxuu ku yidhi akrahu waxaan nacayaa an yataxadada alcarabu carab inay ku sheekaysato anna muxamedan yaqtulu asxaabahu nimankan waxaa la moodaa muslimiin afka muslimiintay ka xisaabsan yihiin ninkii axwaasha rasuulka aan hoos u ogeyn isagoo dadkan dilaaya marku arko diinkii baynan dadka soo gelayninba maxaa yeele waxay ku sheekaysanayaan asxaabtiisii u dhoweyd bou laynayaa fiirihi wa macnaa haada kan macnihiisu marka wuxuu yahay khashyatu an yaqaca bisababi dalika tagayurun likaiirin min alacraabi can addukuuli fi lislaami walaa yaclamuuna xikmata qatlihi lahum wa ana qatlahu iyaahum inama huwa cala alkufri fainahum inama yaakuduunahu bimujaradi maa yadharu lahum fayaquuluuna ina muxameda yaqtulu asxaabahu iyaga intaas koray fahmayaan ninkii oo qof masaajidka ku jiro ama yacnii ay dhici karta marka yacnii nebigaba la joogay jihaad la aaday haddana isagoo dilaya marka la arko waxay isdhahayaan ninkani dadkouba asxaabtiisiiba hadduu laynaya innaga maxaad u malaynaysaa nin soo islaamaya male taa cabsidaas waa la sheegay qaala alqurdubiyu wahada qowlu culamaa'ina wagayrihim weeyaan kamaa kaana yucdi lmu'allafata maca cilmihi bisuuci ictiqaadihim sida nebiga dadka mu'allafadaba uu wax u siin jiray isagoo og ictiqaadkoodu inuu daciif yahay qaala ibnu caiya ibnu caiya tafsiir uu leeyahay almuxarar lwajiiz la yihahdo aada u qiimo badan isaga waxaa aada tafsiirkiisa u khulaaseeyey ibnu jusay oo isagana kitaab tafsiir saddex mujalad leh tafsiirkan ibnu cadiya marka wax badan uu aad u fiican yahay wa hiya ariiqatu asxaabi malik weeyaan buu yidhi nasa calayhi moxamed ibnu ljahm waalqaadi ismaaciil waalabhariyu can ibni maajishuun wa minhaa jawaabaha waxaa kaloo ka mid ah maa qaala maalikun waxa uu imaam maalik yidhi inamaa kafa rasuulu llahi sal ll slam can almunaafiqiin nebigu wuxuu munaafiqiinta iskaga daayey uu kaga joogsaday liyubayina liummatihi ummaddiisa inuu tuso u caddeeyo ana alxaakima laa yaxkumu bicilmihi ninka qaaliga ee xaakimka wax xukumaayo isaga ogaalkiisa inuusan waxba ku xukumaynin macnaa waa dersi qudaada la siinaayo ninka qaaligaa hadduu arko isaga cilmigiisa uu ogaado nin wax hadaayo ama nin wax samaynaya iyo waxbuu arkay maalan inuu inta maxkamadda keeno isaga xukumo uu yidhaahdo anaa ku arkaayay adiga ama anaa og inaad sidaas ahayd ma bannaano taas oo xuduudda iyo kale iyo dad in lagu dilo iyo ma bannaano waxyaabahaas ma bannaanaanayso si marka xaakimku cilmigiisa inuusan uxuk wax ugu xukumin xugunna ugu dhisin darteed ayuu nebiga u dilin munaafiqiinta leanna iyaga markhaatina looma haayo nebiguunbaa og soo maaha isaga ogaalkiisa hadduu intuu soo qabto kurka ka jaro dilo cilmigiisa unba wax ku xukumay soo maaha markhaati male eed iyo war mal ma joogsanaya markaas imaam maalik sidaana waa laga wariyey qaala alqurطubiyu waqad itafaqa alculamaa'u can bakrati abiihim cala ana alqaadiya laa yaqtulu bicilmihi wain ikhtalafuu fii saa'iri alaxkaam axkaamta kale haba isku khilaafsadaanaadaane laakiin dil isaga cilmigiisa iyo ogaalka uu og yahay bis markhaati la'aan anaa og waxba kuma dili karo taa waa muttafaq qaala wa minhaa jawaabaha waxaa ka mida maa qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi inamaa manaca rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu diiday min qatli اlmunaafiqiin maa kaanuu yudhiruunahu min alslaami wuxuu nebigu u dili waayey waxa ay muujinayaanoo islaamka a dartiisa maca alcilmi binifaaqihim isagoo oo og nifaaqooda lianna maa yudhiruunahu waxa ay muujinayaan yajubu maa qablahu laa ilaha illa llaahuda uu dhaha ama ashhadu an laa ilaha illa llaahuda uu leeyahay wixii ka horreeyey waa jebinaysaa waa jebinaya marka dabcan wuxuu ka wadaa waa anfacaysaa maaha isagoo munaafiqay anface maaha laakiin adduunyada waa looga istaagaan yukafu canhu qiyaama marka la taga laakiin ma anfacayso waxisaabuhum cala allahi wa yu-ayidu hada waxaa xoojinaya yidhi ibnu kaiirkan qowluhu calayhi salaatu wasalaam fi lxadiidi almujmaci calaa sixatihi fi saxiixayni wagayrihima umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faida qaaluuha casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqiha hadday towxiidkii qiraan daahirkaasaa loo qabanayaa maalkooda iyo dhiigooda waa badbaadayaan ilaa bixaqiha maaha hadday laakiin laa ilaha illa allahuda xaqeeda waa wax ka mida hadday intay galaan dilna waajibsada markaa de waa lagu qaadayaa xukunkaas waxisaabuhum cala allahi caza wajal xisaabtooda allay u taallaa wa macnaa hada ana man qaalahaa qofkii yidhaahdo jarat calayhi axkaamu lislaami daahiran axkaamta islaamka ku soconayso sida daahirka ah fain kaana yactaqiduhaa hadduu ictiqaadsanaa wajada hawaaba dalika aakhira waa helaa fi daari alaakhira wain lam yactaqidhaa hadduunan ictiqaadsanayn lam yanfachu jarayaanu اlxukmi calayhi fi اddunyaa adduunyadii ayaa lagu soo dhaafay aakhira kama anfacayso saasuu marka isaga daayey nabiga sal l slam adiga marka meeshaasna baxdigaas ibnu kaiir waa kaas ayb waidaa qiila lahum halkaan ha iska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed